faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dulsmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
ismaan abdi carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon xaalad deganaansho ah laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe oo shalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hambalyo u diray guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug madaxweynaha puntland oo sheegay in siyaasadaha qallafsan ee ka jira deegaanadiisa laga soo abaabulo magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya madaxweynaha jubbaland oo baaq u diray dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaana sheegay in loo baahan yahay inay u talaasunaan maamul goboleedyada dalka iyo hogaamiyaha ruuxiga dalka iiraan oo difaacay milatariga dalkiisa intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroo warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiga taarikhduna ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha jubbaland oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa sheegay inay jiraan shakhsiyaad dhibaato ku haya gobolka bari oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso waxa uu sheegay in xubno ka mida dowladda dhexe ee soomaaliya ay fariimo u soo dirayaan odayaasha dhaqanka si looga soo horjeesto maamulka uu hogaamiyey puntland dowladda dhexe ee soomaaliya ayuu sheegay inay si joogtaa fariimo ugu soo dirto qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka boosaaso si loo abuuro khalkhal siyaasadeed oo ka dhalan maamulka puntland dowladda dhexe ayuu sheegay inaysan hayn tabar dhaqaale mid amni iyo horumar midna laakiin ay diyaar u tahay waxaa dhisan inay burburiso oo meesha ka saarto waxa ugu baaqay odayaasha dhaqanka magaalada boosaaso adkeynta ammaanka iyo midnimada shacabka magaalada boosaaso iyo guud ahaan deegaanada maamulka puntland hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmayay xilli maalmihii lasoo dhaafay xiisad ay ka dhex taagnayd odayaasha dhaqanka boosaaso iyo madaxda maamulka puntland waxaana madaxweynaha uu sheegay in maamulkiisa uu si hoose u xalinayo tabashada ay qabaan odayaasha islamarkaana odayaasha loo baahan yahay inay u dhaganuglaadaan maamulkooda dowladda soomaaliya ayuu ugu baaqay inay faraha kala baxdo arrimaha siyaasadda ama daaqiliga maamulka puntland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed midoobe oo ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee soomaaliya ee dib u heshiisiin dhaba madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka puntland iyo jubbaland uu daba dheeraaday islamarkaana sababtu ay tahay mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya oo doonaya inay awoodda la wareegaan waxa uu sheegay in hanaanka lagu dhisay soomaaliya burburkii kadib yahay mid federaal islamarkaana dowladda dhexe ee soomaaliya ay doonayso inay meesha ka saarto waxa uu sheegay in puntland iyo jubbaland ay awood ay awoodaan inay dhisaan dowlad dhexe haddii aan la xallin khilaafka oo aan jubbaland iyo puntland lala heshiin maamulada jubbaland waa maamulada jubbal waa maamulada puntland iyo jubbaland ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda halkaa dhegeystayaal aan ku celiy maamulada jubbaland iyo puntland ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inay soo saaraan war saxaafadeed ku saabsan xaaladda dalka iyo sharciyada doorashooyinka iyo badroolka oo si weyn ay uga soo horjeedaan xaalad deganaansho ayaa laga soo sheegaya deegaanadii ay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka shabeellada dhexe warar dheeraada ayaa ka soo baxaya iska horimaad saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka shabeellada dhexe isla saaseyn ayaa lagu soo warramayaa deegaanka xaaji cali oo ku dhow degmada xeebta leh ee cadaleh gobolkaasi inay ku dhex martay ciidamada dowladda soomaaliya ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab isku dhaca u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa yimid kadib markii weerar ay soo qaadeen xarakada qof ka mida dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta inuu jiro khasaare balse uusan caddayn karin tirada guud xaaladda meesha ay wax ka dhaceen ayaa haatan ah mid degan isocodka dadka waa socodka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaana caadi ku soo noqday inta badan gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhaca falan noocaana iyadoo saraakiisha ammaankana ay sheegaan inay howlgallo ay ka sameeyeen deegaanadaasi ay kaga saarayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab dhinaca kale talinka waa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa war ka soo saaray dagaalkaasi halkaasi ka dhacay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa sheegay inay dileen shan iyo toban xubnood oo ka tirsan al-shabaab halka lix iyo labaatan kalena ay ku dhaawaceen kadib dagaal ay kula galeen deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca soomaaliya ayaa lagu sheegay in iska horimaad ku dhacay markii ciidanka xoogga ay ka war heleen weerar qorshaysan inay al-shabaab ku soo qaadayeen fariisin ay ciidanku lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalkaasi ay ciidanka xoogga dalka kaga dhinteen hal sargaal hal sargaal xigeen iyo laba askari halka dhaawaca uu gaaray saddex askari qoraalka ayaa gabagabadii lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliya uu had iyo jeer heegan iyo feejignaan ugu jiro ilaalinta karaamada shacabka soomaaliyeed waxaana si aan ka lexlexad lahayn u fulinayna waajibaadka dagaal ee ay madaxda qaranka siiyeen si loo difaaco karaamada sharafta iyo madax bannaanida qaranka soomaaliya al-shabaab ayaa dhankooda war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay cagta mariyeen xeerada ciidamada dowladda ee deegaanka xaaji cali islamarkaana ay la wareegeen deegaankaasi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com iyo sidoo kale baraha kale ee aanu saaxiibada nahay ee galmudug online iyo waa baryey in ka badan toban ruux ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen qarax lagu weeraray guri ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaanka in ka badan toban ruux ayaa ku dhaawacantay bam gacmeed lagu weeraray xalay guri ku yaala xaafadda fagax ee degmada yaashid ee magaalada muqdisho bam gacmeedka ayaa lagu weeraray guri la sheegay in laisku la iskugu yimaado islamarkaana lagu caweeyey islamarkaana ay ku sugnaayeen dad la sheegay inay isugu jiraan rag iyo dumar qof ka mida dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in koob iyo toban ruux ay ku dhaawacmeen qaraxa islamarkaana kooxdii ka dambeysay ay goobta ka baxsadeen laba ruux oo ka mida dadka dhaawacantay ayaa xaaladooda caafimaad liidataa ciidanka ammaanka dowladda soomaaliya ayaa gaaray goobta lagu weeraray bamgacmeedka waxaana halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo qorshaysan ilaa hadda ma jirto cid ay sheegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya inay usoo qabteen howlgalkaasi guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa hambalyo u diray guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray guddoonka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo maalinimada shalay aad lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal cabdiraxmaan ayaa u hambeliyey guddoomiyaha doctor maxamed nuur gacal iyo ku-xigeenadiisa isagoo u rajeeyey inuu eebe ku guuleeyo xilka loo egmaday sidoo kale mudane cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare ayaa hambaliyo iyo bogaadin u jeediyey guddoonka baarlamaanka galmudug wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi maxamuud sabriye ayaa kula dardaarmay guddoonka baarlamaanka galmudug ee la doortay inay si hufan u gutaan waajibaadka loo doortay maalmaha soo socda ayaa la filayaa in la qabto doorashada madaxweynaha iyo ku-xogeenkiisa ee dowlad goboleedka galmudug markaan akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha ruuxiga ee dalka iiraan ayaa difaacay militariga dalkiisa hogaamiyaha ruuxiga ah iiraan ayatullah cali khomeynih ayaa difaacay militariga dalkaasi kadib markii dhowaan xukuumadda tahraan ay qiratay in diyaarad rakaab oo yukrain laga leeyahay aan si aan ula kac ahayn loo soo riday waxa uu sheegay ciidamada kacaanka ay ka dambeeyeen musiibadaasi ay ilaalinayeen amniga iiraan hayatullah ayaa maalinimadii shalay ahayd salaada jimcaha dadweynaha ku tujiyey gudaha magaalada caasimadda tahraan markii ugu horreysay muddo siddeed sana ah malaayiin iiraaniyiina iyo kumanaan ciraaqiyiin ah ayaa u barar diiqay dilkii jenaraal sulaymaani ayuu yidhi ayatullah cali khomeyni hadalka hogaamiyaha sare ee iiraan ayaa ku soo beegmaya xilli dalkaasi ay ka dhacayaan dibadbaxyo loogu dalbanayo inuu xilka ka dego warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
cadaado cadaado xadbuu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xad bowr bay nafarayaan